magaalada muqdisho webasi rasmee unku furmay kulan wadatashi oo laka falanqeeyahay istiraatiijiyada reer heliisyowka iyo isdhexgalka bulshada kulanku weyba qabanqaabiday waxda qorshaynta maamulka gobolka banaadir weyna ku qayb galay mas-uuliyiin odayaal dhaqameedna hanraab dhalinyaro iyo qeybo shalduwan bulshada agaasimaha guud ee waxda qorshaynta maamulka gobolka banaadir cabduqaadir muxdiin dalxa ya sharaxay ujeedka kulanka usoona xusay inuusa qaybgeeya istiraatiijiyada bileyran ee laka xoojihay reer heliisyowka iyo isdhexgalka bulshada soomaali wuxuu ku maamaadaa waxaa isugu dhow carab iyo ilko waana isgaaraan haddana waa heshiis markii la raba in raashin la cuno oo waa isku dhiibaan sababta heshiisiin waxaa waaye qofka inuu noolaado qofka hadduusan raashin cuno ma noolaa karin marka inay heshiis yihiin ayuu qofku ku noolaa karaa hadday isdiriraanna qofka waa kaasaa haddaa carabka iska qaninto waxa laga yaaba raashinka inaad cuni weyso haddaa raashinka cuni weysana naftaada inay khatar ku jirto marka dib u heshiisiinta oo aan arki doonno halkan ay joogaan khubaro ku takhasusay arrimaha dib u heshiisiinta oo halkan kasoo bandhigi doono cilmi badan oo ku saabsan dib u heshiisiinta ayaan arki doonnaa mudan gudoomiye waxaa sharaf noo ah marka inaad halkan noogu too afurto barnaamijkaasi waxaan rabay inaan ka qaybgalayaasha iyo madaxdaba xasuusiyo dalku wuxuu dhammaystira hadda istiraatiijiyada qaran ee dib u heshiisiinta istiraatiijiyadaas qaran oo dib u heshiisiinta soomaaliya oo dhan ayaa iska leh waxaana lagu hagayaa soomaaliya o dhan markii dib uhishiinta laga shaqaynayo sidaas si waafaqsan marka maamul goboleedyaduna waxaa la faray oo laga codsaday inay istraatiijiyada istraatiijiya waafaqsan ay diyaarsadaan taas ayaa waxay keentay marka gobolka banaadir oo maamulladii dalka ka mid a inuu maanta bilaabayo markaasi wadatashiga ku saabsan istraatiijiyadaasi in la sameeyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed diiriye yaboox yasi rasmee anfuri kulanka us-oona carabka ka adkahay muhiimad yeelata xoojinta kulamada wada shaqaynta iyo weliba reer dhangeliisyowka mudan gudoomiye marka waxaan rajaynaynaa muddo kooban oo lixdan cishaa gudahooda inay noo dhammaato istraatiijiyada dib u heshiisiinta gobolka banaadir taasoo noqon doonto dukumiinti haga hanaanka dib u heshiisiinta sidaasoo kale mudan gudoomiye waxaan rabaa inaan xasuusiyo dalkii doorashou aadayaa maadaama uu doorasho aadaya waxaa laga maarmaane dib u heshiisiintu inay hirgasho oy shaqayso waxay ka mid tahay dadku markaasi ayagoo heshiisa inay doorasho aadaan ay markaasi si xoro u doortaan madaxdoodii heer degmo iyo heer gobol sidaa daraaddeed siyaasaddan waxay imaanaysaa ama istraatiijiyadan imaanaysaa xilli dalku doorasho aadaayo qayb weyne ay ka qaadan doonto markaa inay doorashada ay hirgasho waxay noqon doontaa markaa istraatiijiyad hagta gobolka banaadir heer degmo ilaa heer gobol markii laga shaqaynayo dib u heshiisiinta waxay ka hadli doontaa mabaadiida la raacaayo markii dib u heshiisiinta la samaynaayo dib u heshiisiintu nuuca ay ka kooban tahay sida loo wajaho tan siyaasadda sida loo wajaho tan oo ma arkaysa bulshada sida loo wajaho sida khilaafyada loo xaliyo marka wuxuu noqon doonaa buug ama kitaab haga dadka ka shaqeeya dib u heshiisiinta ee bulshada ah ee maanta qaybahan joogo marka waxay heli doonaan tixraac ay tixraacaan markay howlaha dib u heshiisiinta ka shaqeynaan marka muhiimaddaas ayuu noo leeyahay anigoo marka wakhtiga dhowra ay gudoomiye waxaan jeclaan kaa codsanaya marka si rasmiya inaad kulankaasi wadatashiga aad noogu furto maanta iyo berri ayaana wada joogi doonnaa